tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda covid nneteen oodaan oo kale aad ka dhegaysataan reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo subaxnimada jimcaha markale subax wanaagsan dhegaystayaal waa kow iyo labaatanka bisha afaraad sanadka labada kun iyo labaatanka barnaamijka waxaynu alaab uga hadalnaa waxyaabihii ugu dambeeyey xanuunka coronavirus iyo sidoo kale sida lagu xakamayn karo iyadoo dowladda soomaaliyana ay wado dadaallo kala duwan oo dadka lagu wacyigelinayo qodobka maanta aynu uga hadlayna waxa uu yahay waxaa sii kordhaya tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka covid nneteen weli waxaa muuqata in bulshadu aysan ogeyn ama la socon khatarta xanuunkan maxay tahay xalka ugu weyn ee ugu dambeeya ee bulshada soomaali lagu badbaadin karo islamarkaana lagu xakamayn karo xanuunkan barnaamijka waxaa igala qaybgelaya dor ibraahim cabduqaadir xaaji oo ah isduwaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka hirshabeelle oo ku sugan magaalada jowhar dor xuseen cabdicasiis cabduqaadir oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka soomaali siriyaanes ahna dhakhtarka daweynta guud ee qaliimada oo isna ku sugan magaalada muqdisho iyo sidoo kale cabdirashiid nuur ibraahim oo ka tirsan warbaahinta qaranka islamarkaana nala falanqayn doona waxyaabihii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus iyo sidoo kale saamaynta dhaqaale oo caalamka ku yeeshay waxaan marka hore u mahad celinaa wakhtiga ay noo soo horeen saaxiibada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta barnaamijka ay nagala qaybgelaya marka hore waxaan ku soo dhoweynayaa agaasimaha ama isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee hirshabeelle dor ibraahim cabduqaadir xaaji oo ku sugan magaalada jowhar doctora soo dhow
marka hore waa salaamahayaa dakhaatiirta iyo aqoon-yahanada igala qaybgalaya brograamkan isaga waxaan rabaa xoogaa inaan ku soxo waxaan ahay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka dowlgoboleedka hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe haddii aan hadalkii hore usii galo horta niyahow cudurkan waa dareemi karnaa xaaladda uu adduunka uu geliyey isagoo waddankeenana aan ognahay inuu soo gaaray tiraduna ay sii kordhayso xalka iyo xakamayntiisa waa yacni wax aada hadda hawsheeda loo wado runtiina waxaan filahayaa ma aha cudur safmar ah oo noocaan ah inuu hadda ka dhaco hadda kow ma aha kun sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii waad ogtihiin oo waxaa ka dhacay wadanka waa cudurka lidaa kuleera oo aada iyo aada dad badan u laayay nasiib wanaag laakiin waktigaas waddanka waxaa ka jiray system waddanka oo dhan wada gaarsiisan oo yani networka systemka dawliga ahaa wuxuu u shaqaynayay waddanka gees ilaa gees laakiin hadda waan ognahay xaaladda aan ku sugannahay cudurkan waxaa xalkiisa uu yahay un annagu dad islaam aan nahay marka ugu horeysa inaan un diinteenna iyo caqiidadeenna iyo rabbigeenna uskano oo ilaahay barino kadibna dadka aqoon-yahanada aho waayo aragga u ah xaaladaha deg dega ahoo cudurada faafa ay arrintan aada uga howlgalaan waaba ka howlgaleen lasii badiyo marka doctor iyadoo khatartii weli ay jirto haddana bulshadu kuma baraarugsana in tilmaamihii la siiyey ay qaataan oo fogaansho ay isu jiraan oo kale waxaad arkaysaa dadku iyagoo isu soo dhawaanaya goobaha inta badan la isugu imaado macnaha isugu imaanaya arrintaas hirshabeel ka hirshabeel ahaan adiga isku duwihii wasaaradda caafimaadka ee magaalada gobolka shabeellada dhexe ayaa tahay sidee uga shaqayseen
wallaahi walaal dadaalku ma yara dadaalku ma yara laakiin sida aada og tahayba dadkeenu aad bay uga madax adag yihiin dhan dhanka wacyigelinta markii aqoon-yahanadu ay yani soo geliyaan mediyaha ama baraarujinta caafimaadka khatarta cudurkan uu leeyahay iyo dadhan waa dad muqaato waa jiraan laakiin aad bay uga madax adag yihiin waayo waad og tahay suuqyadii baa sidii u furan oo dadkii isugu imaanayaan waad og tahay oo iyadoo malcaamadihii la xoro haddana waxaa arkaysaa malcaamado weli furan waxaad buodaysaa yani dareemaysaa madax adeeg zaa'id ah oo dadku ay aad ugu dhiiran yihiin khatarta loo loo macnaha loo sheegahayo aad bay ugu dhiiran yihiin baad moodaa inaynan badanaynayn balse haddana dadaalku waa socdaa oo dhanka wacyigelinta aad baad umahadsantaan kuu soo laabanaya waxaan siinayaa doctor xuseen cabdicasiis cabdiqaadir oo ah agaasimaha guud isbitaalka soomaali siyalanes magaalada muqdisho ayuu kusoo yahay waxaana uu yahay dhakhtarka daweynta guud ee qaliimada doctor soo dhowow dhankiina wacyigelinta iyo sidoo kale haddii aad qodobka la socoto
aad baad umahadsan tahay xabaad radio muqdisho sida wanaagsan wacyigelinta bulshada mar walba aad u gaarsiisaan runtii wacyiga bulshadu ma yaro dadaal badan baad geliseen waana isaga mahad celinayaa bahda martida barnaamijka sidoo kale ayadana waa salaamayaa dr ibrahim iyo sayidka qalaba waxaan runtii bulshada wacyigeeda weli waxaad umalaysaa inuusan aada u dhisnayn dadkana dee soomaalida waa ay kasoo ikaabsi ilaa cudurka uu dad badan uu laayo inkastoo hadda dadka la ildaran ay tiradooda ay saddex boqol ku dhowda oo laba boqol iyo weliba ay marayso sida ay wasaaraddu shaacisayba weli waxaad umalaysaa in dadkii wacyigiisan aada u gaarin annaga ka soomaaliya siriyaan ahaan wacyigelin badan baan sameynaa shaqaale isbitaalka oo runtii maalin walba aan fariin u dhiibno oo aan runtii social media aada baa loo isticmaalaya social media aan umarsiino waayo dadkiiba laftirkooda inaan isu keenna ama noo suura geli karinba anagoo kahortagii iyo ilaalinayno macnaha social distancing marka arrintaas maxaa keeni karaa is leedahay in bulshadu weli aysan ku baraarugsanayn haddana xanuunka ay la socdaan sida caalamka uu dhibaataynayo soomaaliyana la leeyahay dadka uu soo ridanayo way sii kordhayaan oo wasaaradda caafimaadku warbixinada ay siinayso bulshadu lama socdaan
aada umahadsan tahay soomaalidu waxyaabaha keeni karaa inay wacyigeeda weli uusan qaadanin waxaa kamida waa dad aada u madax adag run ahaantii madax adeegaas ayaa wuxuu keenayaa inay wax walba ay dhagax ka furaystaan ilaa dad badan oo aan ku ay ku waayaan talena ay faraha ka baxdo marka waxaan dhihi lahay taas ha laga waantoogo tala waxaa la dhihi karadaa soomaalidu adaa ku nool maana ayada kuguma noolo oo mahmaa macno badan leh kana tarjumayso in mar walba ay digniin gaara samaynayso howl taagan hadda tan oo kale ah marka wacyiga bulshadu wuxuu la xiriiraa fahamka bulshada waan kuu soo laabanaya doctor cabdirashiid nuur ibraahim oo stuudio igula sugan ayaa isna warbixin warbixinadii ugu dambeeyey noo dulmari doona oo inala falanqeyn doona waxyaabihii ugu dambeeya caalamka warbaahinta caalamka ay ka qoreen iyo xanuunka coronavirus iyo sidoo kale saameynta dhaqaale ee caalamka uu ku yeeshay xanuunkan
dowladda iskuduwaha caafimaadka ee wasaaradda dowlad goboleedka hirshabeelle iyo doctoorkeena somaali serias naga soo galaya qadka teleefonka doodana kaga jiro wararkii ugu dambeeyey salaanta markaan kasoo gudbo fadhiga guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ee qaramada midoobay waxaa lagu go-aamiyey boqol sagaashan iyo saddex dal in loo helo cudurkan covid sagaaliyo toban ama sagaaliyo toban in dhibaato xoogan uu ku hayo dunida inteeda kale saameyn adagna uu ku hayo dhinacyada kala duwan ee adduunyada loona baahan yahay in la helo tallaal la helo in la helo tallaal iyo dawooyin looga hortago cudurkaasi waxaana kulankaasi si kale looga hadlaya arrimaha een caafimaadka in hay-adaha caafimaadka ay dardargeliyaan howlaha dhinaca caafimaadka iyo sidii loo eh, dardar- eh, loo dardargeli lahaa dhinacyada een een arrimahan sidii looga hortagi lahaa dunida dhibaato ballaaran uu ku hayo dalka mareykanka een madaxweynaha wadankaasi mareykanka dolan j trump bartiisa twitterka qoraal oo soo dhigay waxa uu yidhi cudurka hal- een cudurkan halista ah ee covid 2019 awgiis in dadka soo galootiga ah in la hakiyo sababo la xiriira een cudurkaasi covid sagaal iyo toban oo mareykanka dalalka sida weyn oo saameynta ugu leeyahay uu ka mid yahay sida looga hortagi lahaa madaxweynaha wadanka mareykankana waxa uu cudurkaasi uu ku tilmaamay inuu yahay balaayo qarsoon oo aan la arki karin sidoo bartiisa twitterka uu kusoo qoray oona dhibaato ku haya dadka reer mareykan iyo adduunyadoo dhan in lala dagaalamo cabdirashiidow waa tahay in qodobka ugu dambeeya hindiyan kuusoo koobi doonaa dowladda hindiya saaka waxa ay furtay ama ay xakame een si ay khafiifisay bandowgii saarnaa in magaalooyinka waaweynaha bambay iyo iyo ee, dalkaasi hindiya ganacsiga in si tartiib tartiiba loo ganacsan karo ganacsigiina waa ay furtay een dalkaasi hindiyana waxaa saakay dadku lagu arkayaa xiliyadan suuqyada iyo ganacsiga inay furan yihiin waa wararkii ugu dambeeyey warbaahinta een adduunyadu ay qoreen dhinaca kiisaska iyo xaaladaha cudurkanna waxa uu yahay mid sii baahayo dunida een wadamo badanna ay lasii daalaaldhacayaan een agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o een adan todros waxa uu sheegay in afrika xaaladeedu ay tahay mid aad iyo aad een cudurkan u saameyn doono loo baahan yahay taageero badan in la siiyo dhinacyo kala duwanna laga taageero een waxa uuna sheegay in xaaladda xilligan kiisaska een afrika kasoo yeerayo inuu yahay mid sii ballaaran oo een dhinacyo kala duwanna uu saameynayo wadamada qaarkood een wadamada qaarkoodna uu sii kordhayo ama ingiriis uu sameynayo een cudurkaasi een eh, covid sagaal iyo toban dhibaatada ku hayo Een, dhinaca kale een, waxaa laleeyahay een, xanuunkan waxa uu geystay een, dhaqaale waa dhibaato dhaqaale oo caalamka soo Mhm.
food saartay oo Mhm.
kale een, een, toddobaadkii hore oo kale een, wadamada een, ugu waaweyn caalamka ee saliidda soo saara oo kale Mhm.
iyo iyo shidaalka Een, waxaa hoos loo dhigay qiimihii shidaalka oo kale een, taas naftirkeeda meesha meesha ayay ku jirtaa laleeyahay Mhm.
marka maxay warbaahintu ilaa iyo haatan ka qoftay max- een, mukhtaar markaan fiirino een, dhinaca caafimaadka ee, cudurkan horta dhibaato weyn inuu dunidu ku hayo een, een, safmarka ah waxaa xusid mudan een, saaka in saliidda ceerinka ah ama ee, Mm.
dalkaasi mareykanka inaanan la iibsanaynin Mm.
waa sheekooyinka saaka ugu waaweyn ee warbaahinta warbaahinta caalamka qorayaan een, dalka shiinaha oo kale lacagaha oo een, oo een, lumiyey dhaqaale ahaan waxaa een, warbaahintu ama marka la saadaalay dadka arrimaha dhaqaalaha falanqeeya inay tahay five billions in wax ku dhow Hoos u dhacay.
marka waa saameynta dhaqaale uu leeyahay waa ay muuqataa laakiin saameyntaas dhaqaalaha marka haddaan kala qaadno Mm.
wax waxaa jira figures ama numbers Mm.
een waxaa hadda ku howlan een dadka een khubarada dhaqaalaha ah dunida waxaa la fiiriyaa institutiono ama hay-ado waaweyn ayaa soo saaro numberska xadka Mm.
dhaqaalaha uu ee, ee saameynta uu ku yeesho ama impactiga meelaha uu sida weyn u saameeyey meelaha ka badbaaday laakiin si guud marka loo fiiriyo oo dunidao dhan marka la fiiriyo Mm.
inuu saameyn dhaqaale oo weyn geystay Aad.
covid sagaal iyo toban waa muuqataa saameyntaas see looga soo kaban doonaa Mm.
maxay tahay saameynta meelaha badan uu gaarsiiyey waa mid ku imaan doonto cilmi baaris iyo dadka een, arrimaha dhaqaalaha een, falanqeeya ay soo bandhigi doonaan marka hadda Aad baad u mahadsan waxaa la tahay. Ee, ogyahay in dhaqaalaha dunida dhan uu saameyn adag uu ku leeyahay oo saameeyey isu socodkii gaadiidkii ee, ee, ee, diyaaradaha ganacsigii een, badii oo gaadiidkii mari lahaa oo maraakiibtii ee, qaarkood wadamada qaarkood waxay la dagaalamayaan in raashinyari uusan dhicin Mm.
een, inuusan dhicin waxyaabaha dadka aas-aasigu ah Aqoon primariga darrada.
ah ah, primariga siday u heli lahaayeen marka waxyaabahaasoo idil iyo wadan walba uu la tacaalaya dalalka hadda een, xayiraada khafiifinaya dalal way kordhinayaan u k oo kale waxyaabaha warbaahinteeda qoraysa waxaa ka mid ah in lasii kordhin doono een, Madowga.
bandowga een, la filayo eh, bandowga in laba isbuuc lagu sii dari doono sida hadda een, saameynta uu ku leeyahay marka la fiiriyo britain marka baad wadamada umahadsan tahay.
adduunyada waxyaabahaas waaweyn Aad ayay baad- qorayaan aad baad umahadsan tahay cabdirashiid nuur ibraahim ayuu kaasi ahaa oo noo soo koobayay warbixinadii ugu dambeeyay ee warbaahinta caalamka ay ka qoreen xanuunka coronavirus iyo sidoo kale dhibaatada dhaqaale oo geystay waxaan aadayaa dhinaca maamulka hirshabelle eh een, isuduwaha ayaan een, een, een, een, markaan een, u wareegaya dr een, ibraahim cabduqaadir een, xaaji waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal ah een, haddii aad qadka ku jirto een, waxaan ognahay in mas-uul ka tirsan maamulka hirshabeelle oo u dhintay xanuunka corona virus ma- maamulkuna uu wado dadaaladii ugu dambeeyey ee looga hortooga xanuunkaasi maxaa tallaabo ilaa ay hadda aad qaadeen
weliga waa mahadsan yahay aada buu noogu soo koobay gaaraan xagga dhaqaalaha waad ogtahay oo xildhibaan kamid ah xildhibaanada hirshabeelle markaana wasiiraha ayaa u dhintay cudurkan sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka federaalka hospitaalka martini annaga mas-uulka dhimashadiisa iyo kadibba waxaan wadnay yani wacyigelin baahsan oo aan aan dadka ka wacyigelinayno cudurkan iyo khatartiisa wayna socotaa laakiin caqabada meesha taallaa waxay tahay sida akhyaarta ay ku wada aqoon-yahanadu ay wada xuseenba dadkeenu waa dad xaggaas aada uga madax adag balse anagu ka daali mayno dadaalka waana wadnaa xagga mass mediaha idaacadaha ilaa dhowr idaacadood baa wada arrintaas iyada ah waxaan sameynaa talk show oo idaacadaha ah oo dhakhaatiirtii su-aala la weydiinayo aqoon-yahanadii ay ka baraarujinayaan dadka waxaan sameynay culamaa udiinku inay dadka ka wacyigeliyaan iyaga laftigoodu qur-aan afrisna waa socdaa allaha naga qablaan leenahay markaan intaa ka gudbo walaal hadalkaygii hore waxaa ku jiray hadalkaygii hore waxaa ku jiray in yani cudur safmara oo dadka aada u laayaya uu wadanka soo maray hadda ka hor qaab looga gudbay baa jiray soomaalidu waxaa la yidhaahdaa soomaaliya ma a ma xeshoode waa cabsadaa baa la yidhaahdaa waxaan ka wadaa waxay noqonaysaa uun marka ugu dambaysa ilaahay yani hanaga yasiro siduu hadda uu ilaahay noogu yasiray noogu sii yasiro balse haddii xaaladdu ay sii cuslaato in awood la isticmaalay noqon doontaa waay marka Ilaahay.
waay marka sidii waagii hore xanuunka jiri jirtay, xanuunka si ee, lagu qofka- xakameeyo qofka qofka ka baxa degmo ee degmo kale u gudbaya Mm.
wuxuu wadan jiray warqad dhaqdhaqaaqa oo caafimaadkiisa ku saabsan ilaa degmadaas marka soo baxay oo lasoo baaray waxaa la ogaan jiray qofkaasi inuu caafimaad qabo haddii uu xanuunsan yahay ama cudurkii lagu arkana meeshiisaa lagu celin jiray hadduu caafimaad qabana waa la fasaxi jiray ilaa iyo hadda laakiin warqadaasi lama hayo laakiin si xanuunka lagu xakameeyo oo kale een, maamulka een, hirshabeelle oo kale een, waxyaabaha een, ugu badan ee xanuunka uu ku gudbo waxaa ka mid ah nadaafad daridoo kale oo meelaha qaar een, loo baahan yahay in maamulkiisu maamulkiinu wacyigelin sameeyo ka waran arrintaasi iidan afirkeed maxaad ka qabateen
Een, xagga nadaafadda aad baan wax uga qabanay waayo waxaan qaybinay eh, qalabkii nadaafadda hay-ado badan oo nala jooga oo ka shaqeeya eh, nadaafadda biyaha iyo deegaanka ayaa nala jooga iyagii baan aada ula shirnay oo dhowr shir la galnay oo si ay dadkii yani ugu qaybiyaan qalabkii nadaafadda hadday ahaan lahayn eh, eh, colerinta iyo waxyaalaha jeermitirka la yidhaahdo hadday noqon lahaayeen eh, eh, waxyaalihii faradhaqa hadda haddaad mm, jawhar timaado meelo badan oo bobliga aad ku arkaysaa oon la geli karin ilaa la faraxasho oo qofkaasi uu jeermitira ku faraxasho aan la geli karin Mm.
waa runtii waxaan dhihi karaa taas waa tillaabo aada u fiican oo uu qaaday eh, hirshabeelle xagga caafimaadka la dagaalanka cudur xakameynta cudurkan Mm.
Een, eh, waad og tahay oo wadanku waa kala xiran yahay oo de- eh, waa arrin aada u fiican waaye Een, qolo walba meesheeda in lagu xadido oo aysan ka soo bixin hadday jirayin hadday fayo hadday fayooyo meeshooda ay ku ekaadaan eh, de- gobolkooda ay ku ekaadaan degmadooda ay ku ekaadaan gurigooda ay ku ekaadaan ugu dambeyn Een, marka eh, waad dareemi kartaayoo sooma- dadka soomaalidu waa dad iska danyar ah oo u badan dadka aadka weliba u liita ayaa ugu badan oo dadkaasi uma saamahayso daruuftu inay guriga joogaan waayo waa noloshoodaa ku xirnayd subaxdii inuu aabbaha ama hooyadu uu dhaqaaqo oo suuqyada tago uu dhar soo dhaqo uu nadaafad soo sameeyo uu hilib qalo oo wax ul qudaar iibiyo wixii oo dhanna waa dareemi kartaa haddii aanan nadaafadda laga taxadirin inay dhibaata ka imaanayso waxaasoo dhanna aada baan uga wacyigelinay dadka aad iyo aad ilaa iyo aad iyo aad waan ku haddana fahanay.
wax problem oo ma kiisas dheeraada ama waan waan ku ma fahanay jiraan.
doctor diyaar doctor garoobana ibraahim waa waan inaan- ku fahanay eh, waan kuu soo laabanaya qadkaygugu jir waxaan siinayaa doctor xuseen cabdicaziis en, cabdiqaadir oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka soomaali syrianes doctor en, maxay tahay xalka ugu dambeeya ee bulshada looga wacyigelin karo xanuunkan islamarkaana lagu ogeysiin karo inuu yahay mid en, halistiisu ay badan tahay si loo xakameeyo xanuunka
Ee, waa mahadsan tahay Ee, middan hadda aada wadaan inaad nabadgabaartaan runtii ee, qeyb libaax ayay ka qaadanaysaa intay bulshada fariintii ay gaarto midda kale laftirkeeda dad badan oo waxaa jira xanuunada qabo oo runtii aanan ogoleen inay tagaan ee, centerkii ama xaruntii loo diyaariyey walow aan arkayay in xarumaa lasii ballaariyey ama lasii ballaarinaayo isbitaal balaadir iyo xarumanka lagu sii dari doono Een, in dadkii horta wax meesha ka jiro waxay aaminsan yihiin dadku xarumaha loo diyaariyey inaysan qalabyo iyo waxba oolin runtii ee, gaabis ka jiro oo qalabka iska yaraado oo tabarkeeniba iska sida ah inkastoo ay jeclaan lahayd in bulshadu taa laga qanciyo lana dareensiiyo in meesha dad ku howlan in ay qofkaas ka badbaadiyaan inay jiraan dad badan waxaad arkaysaa ka dhaqtaraan markaad kula taliso inay xagga tagaan waxay ku leeyihin maya qofka waa la xiraa qolaa lagu xiraa ee, qalabna ma yaalo marka si taas looga gudbo in horta transparency ay dhacdo oo xarumahaasi qalabyada yaalo in dadka loo soo bandhigo aad bay u jeclaan lahayd si dadka intay kalsooniinta ugu tagaan isu baaraan dad badan oo qabo xaafadaha jooga ama na ay u- ugu dhiiradaan inay barnaamijkaas ay iska xaqiijiyaan
waayo Marka marka dadka een, waxyaabaha xirfadlayaal ugu in badan dadka- oo ka dhaktar ahaan aada isticmaashaan ama aan een, fariimaha ugu badan ee aada dadka u gudbisaan si xanuunka een, looga fogaado maxay yihiin ilaa iyo haddase maxaad qabateen
aad baad mahadsan tahay Ee, isbitaalka soomaali syria waa isbitaal bareefada runtii ee, isbitaalada ugu weynna ka mid a magaalada muqdisho Ee, waxaan sameynaa cid alaale inta badan dadkii soo booqatay waxaan u dirnaa fariimo ah wacyigelin Ee, runtii ee, ma hayna nambarada ee, soomaalida oo dhan laakiin waxaan aada xooga u saarnaa dadkii in aan dareensiino in ay culeyskaas u jiro Ee, sidoo kale intana isbitaalku waxyaabahan e b e-ga ayuu sidoo kale inta qaar ka mid a dadkii macmiisha u ahaay uu gaarsiiyey marka intaasoo dhan waxay ka tarjumaysaa isbitaalku waa isbitaal bareefad isbitaal dowli maaha hay-adna ma sabood karayso waxay ka tarjumaysaa in aan runtii aan diyaar u nahay un inaan muujino culeys ka taagan intuu leeyahay si fariintay u gaarto macmiishayada
laakiin een, dhakhaatiirta weli waxaa la leeyahay ee, een, een, inkastoo ay dadaalayaan oo shaqooyin kala duwan ay bulshada u qabanayaan haddana ee, waxaa jirta een, een, fariimihii kala duwanaa ee bulshada la gaarsiin lahaa weli aysan ay ay- aysan fahansiinin sida dadku dadka qaar marka aad la sheekaysatay ay kuu sheegayaan oo kale arrintaasi iyada maxaad uga jawaabaysaan
Ee, waa mahadsan tahay runtii ee, dhakhaatiirtu waa runtaa ee, waa si gaabis waa ugu jiraa waa la dhihi- waa la dhihi karaa
Mm.
laakiin ani ma qabo because of um, un institutionkan aan ka tirsanahay ee s m a somali medical association waxa ay soo saareen qodobo lix ahay oo uu ka mid ahay inay suurtagal tahay inuu cudurka si hoose usii faafayo xilli cudurka markaasi uu aada u yaraay laakiin ilaa iyo way hadda soo ilaa baxday.
iyo hadda ilaa iyo hadda waxyaabaha aad nooga sheegi kartid ee ka dhaqan gala maxay yihiin
Ee, runtii ee, dhakhaatiirtu een, waxay sameeyaan ee, fariimo ee, ardayda ay wax u dhigaan because of hoolka ugu badan ee aada la kulantaad mar walba xoogga saari kartaa khaasatan aniga ee, wacyigelinta ee, waxaan bilaabay xilli iskuulaadka ay furnaayeen sidii radio muqdisho hore uga shaaciyey iskuulo badan ayaan booqday oo aan ka wacyigelinayay een, barnaamijkan covid nineteen Ee, mana aan covid nineteen keliya aniga wacyigelintan aan ku ahay t v aan waraysi siinin waayadiyaan u malaynayaa Mhm.
social media bagekayga dad gasho waad arkaysaa marka dhakhaatiirtu dadaal waa ay wadaa Een, hase ahaatee ma jirto isgarabsi gaar ah oo ay ku muujinayaan wixii markii xajmi loo yeelaa maal xaran loo yeelaa ay xajmi zaa'id ay yeelan karaan midooda dhakhaatiirtana waa wadaa ee, runtii wasaaraddana waa wadaa wixii ma midaysano oo system gaar oo midaynayo ma jirto taasna wasaaradda laga rabaa inay midayso laakiin waxaan kuu sheegi karaa dhakhaatiirtu Mhm.
soomaaliyeed in ay qof walba uu wacyigelin ku jiro labada bukaan ama labaatanka bukaan ee ula kulmana fariinta uu gaarsiiyo ka somal syrian ahaana aan gaarsiinay intaasoo fariimaa aad aad baad u mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay waktiga oo nagu gaaban awgiis waan kugu soo laabanayaa waxaan aadayaa doctor ibrahim cabduqaadir oo magaalada jowhar jooga doctore markaynu eegno gobolka shabeellada dhexe intiisa badan dadka ku sugan waa dad beeraley iyo xoolo dhaqato ah markii laga reebo dadka magaalada jowhar ku sugan iyo deegaanada iyo degmooyinka kale hoos yimaada ka warran marka intooda badan dad waxaa jira la caawiyo oo kale oo goobaha maamulka ugu talagalay in dadka uu ku caawiyo imaado oo kale dadkaasoo kale waxyaabaha aad siisaan maxay yihiin
jimcadow marka hore runtii waa jiraan dad goobo ka qaata waxyaalaha nutriishka loo yaqaano nafaqada ah hooyada iyo dhallaankaana u badan oo aada u liita markii hore dadku way imaan jireen oo saf intay soo galaan bay dee waxooda qaadan jireen oo la sii jiray wixii loogu talagalay oo nutrishka ahaa ama nafaqada ahaa hadda waxaa dhib naga haystaa dadkii kama dhaadhacsanaa kama dhaadhacsanaa khatarta cudurkaanu leeyahay inkastoo wacyigelinka jirta dadkan haddana yani baahida haysa ayaa uga daran marka aada baan isugu mashquulinay dadkii sida ay wax ku gaari lahaayeen iyadoo la ilaalinayo hadda waad ogtahay waxaan taaganahay personal destination aan taaganahay xaaladda covid nineteen markii la fiiriyo hadda waad dareemi kartaa dad baahan oo ka yimid tuulooyin ka yimid magaalada daafaheeda oo u yimid inay wax helaan xaaladooda waad arki jirtay si crowded ah oo yani dadkii tuuran yihiin oo isku dhow yihiin oo aynan waxba yani kala dhowranaynin oo neeftooda kala ilaalinaynin oo ayaa dhacda doctor cabdiqaadir doctor ibrahim noo soo koob waqtigoo aad baan nagu ugu gabaabsi dadaalnay inaan dadkii meelo kala gedisan tirooyin kooban oo anagoo ilaalinayna destinashkiina aan wax ku siino taasu aad bay hortii culeys noogu qabatay balse waa ku guulaysanay ugu dambeyn
waad mahadsan tahay waxaan aadayaa si uu noogu soo koobo ama hadallada ugu dambeeya oo u dhaho doctor xuseen cabdiqaadir waa waa doctor xuseen cabdicasiis cabdiqaadir oo agaasimaha isbitaalka guud ee soomaali sirianes doctore daqiiqado kooban ayaa inoo dhiman waxyaabaha ugu dambeeya ee bulshada aad ugu baaqayso maxay yihiin
barnaamijyada wacyigelinta ee radio muqdisho inay fursad gaara ay u tahay oo runtii haddii musiga iyo qaraaxa iyo waxyaabo kaleeto waktiga la gelin jiray hadda wakti wacyigelin in la joogo aad baana oola dhacsanaya runtii qaabka aad u wadaan ee wacyigelintiina inay dadka ay aad ay taa u joogteeyaan ku xirnaashahooda waayo updateka meesha laga heli karo ama dad ku cilmi dheer ku ku ceel dheer barnaamijkan saad u martiqaadaysaan ayaa fursad waa ayaga dadka laftirkooda waxaan leeyahay cudurka waa musiibo caam ah runtii wadamadii awoodda dhaqaalo lahaay buu ka qiimisiiyey tabar yaro wataataabana waa naftaada taalukada tiraa soomaalidu runtii ma haysano imkaaniyaad aan isku difaaci karno haddii cudurka uu dhaco marka in aan runtii ka hortaga aan xoogga wada saarno allana tala saarano runtii talada alla meesha kama marno oo yaanaa la dhihin dhakhaatiirtu ma aaminsana alla waxyaaba noocaas soomaalida u gedisaa dhinaca wacyigelinta marka laga hadlaayo diinteenna qabto culimadii baa ka hadashay axaadiisi saartay waa tahay aad aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii faaqilaada covid nineteen intaasaan kusoo gebagabaynaa waxaan u mahad celinayaa doctor ibraahim cabdiqaadir xaaji oo ah isku duwaha caafimaadka ee gobolka shabeellada dhexe wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale doctor cabdicasiis cabdiqaadir oo ah agaasimaha guud isbitaalka soomaali sireenes oo nagala qayb galay barnaamijka iyo cabdirashiid nuur ibraahim oo ka tirsan warbaahinta qaranka maayda maxuudiin dhiblaawe ayaa barnaamijka farsamaynaysay anigoo timacaddaa idiin soo saaray halkaan idinkala socodsiinayay sidaas iyo nabadgelyo wawliyo mayrax matanaweeyo meel bay ka wada timi